madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane maxamuud sayid aadan ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan golaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa madaxweyne ku-xigeenka kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee sayid maxamed cabdulle madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane maxamuud sayid aadan ayaa howlo shaqo oo la xidhiidha colaadii ka jirtay degmada luuq ugu maqnaa bilihii lasoo dhaafay gobolka gado madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud aadan ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii usoo qabsoomay inta uu ka maqnaa gudaha magaalada kismaayo haddii socdaalkayga waa dheeraa wax la soo koobi kara maahan muddo dheer baan magaaladan ka maqnaa marka hore socdaal ceel waaq oo ciidamadii admas ay ka guuriyaan la wareegisteedii dubhabaynta ciidamadeenna daraawiishta jubbaland qalabaynta ciidamada cusbaa nidaamkaasaan muddo ku maqnaa oon fariisinnay ilaahay baa ku mahadsan inta ka qayb qaadatayna oo ugu mahad celinaya wasaaradda amniga iyo wasiirka wasaaradda tekadaha iyo bad ku jiray kadib xajkaan aaday ilaahay cibaadadii hanaga aqbalo muddaan ayna ku maqnayn aan usoo ducayn dalka iyo dadkaba khaasatan reer jubbaland midnimo iyo horumar iyo barwaaqaan ugu soo ducayn allah naga aqbalo kasoo noqodkiina waa taan u gudbay luuq oo beelo walaalo ah mushkilada dhex martay mushkiladaas runtii aad iyo aad u qota dheereed dhacdooyin isxigxigay noqotay ilaahay baa mahad leh waxaan ugu mahad celinayaa inta nagu gacan siisay halkaas wakti baanu gelinay ku dhowaad laba bilood waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada taliyaasha ciidamada oo runtii ayagana khatar u soo maray inay nabaddaas wax ka qabtaan waxaa kaloo u mahad celinayaa dhammaan maamulka gobolka gedo heer gobol iyo heer degmo oo ayagana qeyb bilaax ka qaatay sida ay arrintaas u miri dhali lahayd guud ahaan gaar ahaan markii guddoomiyaha luuq oo gogasha haddii gurigiisa ay taallay deegaanku xukumayay laga baxo waxaa mudnaanta kala lahaa guddoomiyaha doolow oo isagana gacan weyn ka geystay shaqada deegaanka iyo taakulayntii ciidamada waxaan u mahad celinayaa guddigii nabadaynta oo iskugu jiray xildhibaano federaala xildhibaano stateka ah saraakiil ciidan iyo odayaasha dhaqanka degmada luuq waxaan u mahad celinayaa beelihii ay dhibaatada dhex martay odayaashoodii oo iyo ogaasyadii sida ayagana ay arrintaasu noola fahmeen inay nabadda khayr ku jirto